صلى مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين لته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين إلي الله
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan ee khiyaarta hawada nagala xiriirtaan meel kasteeda joogtaan waxaynu idiin leenaha walaata muutanna ilaa waantum muslimuun barnaamijkeenna kusoo dhowaada ee fataawaha ramadaaniga barnaamijkeenna waxaynu idinkugu soo gudbinaha alaaba su-aalaha ayna soo weydiiyaan dhegaystayaasheenna qiimaha badan muslimiinta ah iyagoo ka faa'iidaysanaya sheekha su-aasha ay soo weydiinayaan jawaabta uu ka bixinayo waxaana barnaamijkan uu yahay mid ramadaankaaynu nugu talagalnay iyadoona masaa'isha ay noo soo gudbinayaan dadkana muslimiinta ah ay yihiin kuwo aad u badan galabta su-aalo dhowra ayaa idiin soo socda hase yeeshee waxaan mikrofoonka iminka ku soo dhoweynayaa sheekh al ustaad sheekh nuur cabdiraxmaan ustaad faleed fadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم allah subxaanaه wa tacaala asiga ayaa mahadu idil ay u sugnaatay ee fi اdunya wاlaakhira waxa uu nagu nicmeeyey oo nicmooyinka ah waa wax asiga xaggiisa ka yimid sida qur-aanka uu noogu sheegay wamaa bikum min nicmati famin allah waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala qur-aanka uu noogu sheegay nicmooyinkaas inaan haddii aan tirakoobi tagna aanan tirakoobi karin wain tacuduu nicmata allahi laa tuxsuuha nicamkaas marka waxaa ka mid ah alqur-aanu alkariim oo ah allahu rabualcaalamiina warkiisa bisha ramadaanka muslimiintu meel walbay joogaan waa bil ay xusuustaan in allah subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu ku gooni yeela ay ka mid tahay inuu ku soo beegay qur-aanka kariimka ah oo allahu rabbualcaalamiin hadalkiisii ah soo dejintii uu soo dejiyey shahru ramadaana aladii unsila fiihi alqur'aan waa bishii ramadaanka oo qur-aanka lagu soo dhex dejiyey hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan siwaa baadinimada kaa hagaaya oo kuu caddaynaya wixii madmadow kaa galoo idil nicmadaasa marka waxay tahay acdamu nicam bacda nicmati alislaam marba haddii allah subxaanahu wa tacaala inaad isu dhiibto ood keligii waxido oo inuu keligii cibaadada astaaylo aad ku xirto laabtaada nabigana calayhi salaatu wasalaam waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga inaad raacdo ay tahay arrinta aada sidoo kale laabta ku xirtay nicmadaas dabadeed waxaa weyn oo nicmo weyn ah inaad hesho qur-aankii kalaamullaahi rabbialcaalamiin adduunka aada joogto iyo aakharada aada ku sii socoto adduunka aan joognay aakharada aan ku sii soconno allah iskale subxaanahu wa tacaala falilaahi alaakhiratu waaluulaa wa ina lanaa laalaakhirata waaluulaa waxaan u baahannahay tacliimaad ama talooyin inaan helno warbixinno ku saabsan adduunku wuxuu yahay aan hadda joogno aakhirada aan ku sii soconno waxay tahay annaga waxaa ee nala gudboon intaan halkan joogno xagga markaan aadayno waxa ay tahay inaan sahay u qaadanno qur-aanku waxa uu yahay allahu rabbualcaalamiina taladiisii oo adduuni aakhiro warbixintaad u baahantaa ku siinahay weliba waa allihii allahu rabbualcaalamiina waa allihiina abuuray oo isugu garanaya waxa adduunya aakhiraba dheef nooleh iyo waxa adduunya aakhiraba dhib nooleh inaan marka arrinta si qoto dheer u qaadano waa laga marmaan waxaa intaan aanu hormarinaa bisha qur-aanka maadaama aan ku jirno in qur-aanka waxooga aan ka niraahno ayaan doonaynaa in shaa allahu tacaala allahna waafajiyo qur-aanka hadda waad arkaysaa oo adduunka aan joogno warbixinaa loo baahan yahay waad aragtay waxa wasaa'il iclaam ama warbaahin noocyadeeda kala duwan ta la arkaayo iyo ta la maqlaayo iyo ta la akhrinaayo waxaasoo idil dadku qarashka ugu badan ayay ku bixiyaan taa micnaheeduna waxa waaye wax kastood rabto inaad hesho oo nafci kuu leh waa inaad marka hore ogaato wax kastee dhibaato kuu leh aad doonayso inaad iska difaacdana waa inaad ogaato marka hore marka adduuni aakhira weliba in aad ogaato cilmiga ama aqoonta ku saabsan ee weliba aqoon huban oo aan malo ahayn aada hesho ee weliba aqoon dhammaystiran oo dhan nolosha ka mid ahoy ka dhimanta aysan jirin aada hesho taasu waa wax ama nicmo aada u ballaaran waay sidaa darteeda bishaan waa sida alla ku yidhi subxaanahu wa tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhudaa waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum hordhaceenu marka taas ayuu ku saabsan yahay iyadoo mar walba aan isxusuusinayno qur-aanka sidaa u qiimaha badan ee haddii ummaddu ka leexato ay lumayso haddaba bishii alla ku soo dejiyey ay bishaanu tahay khasaa'iskeeda ama waxyaalaha alla ku gooniyeeda bishaan ayay ka mid tahay masaladaasu taa waa ogaanay waana ogeyn intii kaleetana dee way sii ogaanaysaao way sii adkaanaysaa waxaa marka inaan isweydiino ah su-aal ah qur-aanka waxaa alla noo sheegay oo kitaabka qur-aanka laftiisa oo noogu sheegay inuu saddex iyo labaatan sano degay وqur'aana faraqnaahu litaqra'ahu calى اnnaasi calى mukfin wanazalnaahu tanziila saddex iyo labaatan sano siday marka u wada soconayaan bisha ramadaanka ayaa qur'aanka la soo dejiyey shahru ramadaana aladii unzila fiihi اlqur'aan iyo saddex iyo labaatan sano u degay waxaadna ka dherigsan tahay ama aan dhammaanteen ognahay qur-aanka in wax iska hor imaada uusan ku jirin oo macnihiisu aysan madaxa isku dhufanayn sidee markaa arrintaa u muuqata inay isdiidayso sidee baa loo daweynaa ama sidee baa markii aragtideen ama fahmiga dadka qaar loo eego sidee baa ay tahay dawadeedu waa qur-aanka allah subxaanah wa tacaala wuxuu ka soo dejiyey min allawxi almaxfuud iyadoo markaas habeenkaas leylada ilaahay tilmaamaha inaa anzalnaahu fii leylati alqadri wamaa adraaka maa leylatu alqadr inaa anzalnaahu fii leylati mubaaraka qur-aanka waxaan soo dejinaa habeenkii sharafta ama habeenka qorshaynta wamaa adraaka maa leylatu alqadri leylatu alqadri khayru min alfi shahr waxaan soo dejinay qur-aanka fii leylatin mubaaraka waa isla leylatu lqadri leyladaasuna bisha ramadaanka ay habeenada ee ay leedahay ama bishu habeenada ay leedahay ayay ka mid tahay shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan asigoo marka duuduuban oo boqol iyo tobanka afarta suuradood ayaa min allawxi almaxfuud alla ka soo dejiyey bal huwa qur'aanu majiidun fii lawxin maxfuud marka wuxuu keenay sida riwaayaadka ibnu cabaas radia allahu canhuma in badan uu tilmaamayo ku qeexan weliba xukmu lmarfuucna uu leeyahay aharkaas ama warka ibnu cabaas radia allahu canhuma maxaa yeel ruuxu wax uu ka oran kara ma aha ijtihaad iyo dadaal isagoo uu sameeyey wuxuu u soo dejiyey marka allah subxaanah wa tacaala إلى بيت العزة في السماء الدنيا الدنيا يعني عركان دو أما تضبط عرمت كان صوحها meelku taalo baytulciza layda ayuu u soo dejiyey sidaa darteeda waxaa ictibaarku yahay bilowgii ama xilligaas alla min allawxi lmaxfuud uu ka soo dejinayay ee uu u soo dejiyay ilaa beyt alcizati bisamaai dunyaa ayaa waxay eeda habeenkaa leylatulqadriga leyla mubaaraka ah oo bisha ramadaanka ku jirta marka soo dejinta caynkaasa oo min allawxi lmaxfuud ilaa beyt alcizati bisamaai dunyaa yaa waxay eeday habeenka sharafta badan ee markaa leylatulqadri ama leylatu iyo weliba habeenkan barakaysan waa laba tilmaamoodoo leyladu leedahe ayay ku beegneed arrintaasu ayna ka mid tahay leyladaasho yani layaasha ama habeenada ramadaanka shahru ramadaan aladii unsila fiihi lqur'aan meeshaasoo markaa baytulciza allah wuxuu ka soo dejiyey qur-aanka saddex iyo labaatan sano markaa kadib oo mar walba dhacdadii dhacda wixii lagu xali lahay ayuu haddaba alla subxaanahu watacaala soo dejinayay dadka marka muslimiinta ama basharkao dhana alla ugu talagalayo qur-aanku ma aha qolo gaara kuma gaar aha laakiin macnaheedu waa inaan fahanno dadkao dhana alla u soo dejiya inaa anzalnaa calayka alkitaaba linnaas linnaas waa dadkao dhan iyo walaqad darabna linnaasi maarata markuu alla ka hadlaya walaqad darabna linnaasi fi hada alqur'aan linnaas ayaad arkaysaa taas marka iyadoo dadkoo dhan ou yahay wax alla subxaanahu watacaala raxmaddaas ugu deeqay ayaa haddana muslimiintu kuwii ayagu rumeeyey waay saa darteeda markii maka ay joogeen nabiga caleyhi salatu salaam iyo asxaabtiisa ridwanullahi calayhim oo suurado badan oo qur-aanka ka mid ah ay soo degeen saan ogsoonaya siddeetan iyo dhowr suuradood kuwa weyn ay ku jiraan dadku waxa ay rumaysan yihiin hal shay ayaa qolana ay ogoshahay rumaysan tahay qolana ay diidan tahay nimankii gaaleed marka qaar ka mid ahaa makanya yimaadaana nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo wararkiisu ay hareeraha gaareen iyo waxay inaan aragnaan rabnaa bal inaan fahanaan rabnaa dadkii marka hareeraha ka yimida dadkii maka jooga waxay isugu jiraan kuwo gaalo ah oo diinta islaamka diidan oo qur-aankii kasoo horjeed iyo kuwo qur-aankii rumeeyey oo markaa haddaba sidaa ugu kalsoon dadkii marka yimid markay su-aaleen gaaladii markii ay la su-aale maxay yidhaahdeen markii la yidhi maada anzala rabbukum qaaluu asaatiiru lawaliina yidhin kuwa gaaladahay mu'miniintii haddana su-aaleen markaase waxay yidhahdeen maada anzala rabbukum qaaluu khayraa khayray marka ku tilmaamay ilaah rabbigeen khayr u deji kuwana rabbigeen wuxuu deji maarata wuxuu deji asaadiiru alawaliina waxyaalaha ay ku jiraan ka warramaya taariikho iyo waxyaalaha hore loo sasatriyey iyo been taasi ku jawaabeen macnaha waxaan uga jeedaa qur-aanku dadkao dhana alla uu talagalay kii diida iyo kii qaataba waa ku socdaa qur-aanku in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin qur-aanku maaha ilaa waano iyo sharaf oo caalamkao dhan u sugnaata maahayn sida nabigu calayhi salaatu wasalaam alla uu yidhi wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin qur-aankuna in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin sidaasaa marka dawadu ay tahay inuu maaragtay bisha ramadaanka soo dejiyey oo la soo dejiyena waa macnahaasoo sidaa waa inaan u fahanno inuu saddex iyo labaatan sano degaana macnahaas waa iyadoo marka sidaas aan ognahay qur-aanku waxa sidoo kaleeto haddii qur-aanka la sheego meesha aan ka baxayn sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele allah wuxuu ku yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacalahum yatafakaruun waxaan kuu soo dejinay dikriga waa qur-aanka litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim inaad u qeexdo oo dadka u cadayso wixii loo soo dejiyey inay fikiraan oo markaa ay bal fiirsadaan wixii saxay wixii qaladase ay uga kala gartaan qur-aanku isagoo u qeexayo si ay u ogaadaan lacalahum yatafakaruun maa nuzila ilayhim walacalahum yatafakaruun taas marka iyadana sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam saasay tahay saa darteed xadiidka xaakim uu wariyay abu hurayra radia allahu canhu au ka wariyey nabiga calayhi salatu salaam xaakimna oo soo saara saxiixna ah nabigu calayhi salatu salaam tarikadii uu nooga tegey waxay ahaaday taraktu fiikum shay-ayn dhexdiina waxaan uga tegay laba shay lan tadiluu bacdahuma ammaanaad uga jirtiin habaw iyo ambad ambadaa layidhi ambad waad aragteen meelaha qaarkood marka baafinta laga hadlayo waxaa ambade canug saas oo maskaxda looga jiro ama nin saas ama haween saas oo maskaxda loo dadka wasinaca haddee waxaa sidoo kale kaas wuxuu ka ambaday gurigii uun reerkiisii dad jidkii jannada ka ambaday soo dhibaato maaha dacwada islaamku marka dadkaasaa la baafiha dacwada islaamka oo haddee kii dacwo yeelaayeen sidaasaa maaragtay waxaa rabaa in ba loogu tilmaamo layidhaha kan waa dariiqi saxda ahay oo jannada gelaya jidkan kalena jahanamo galaaha iska jir kii kale war diidane ama dadka dhan ba yidhaha jidka jahanamaa lagu wadaane haddii markaa waa in seefta lala galo macnaha qitaalkeena inta kalena waa jihaadkii dacwada iyo yani inta kalena waa qitaalka saa darteeda in dadku ayna dhumayn uu sheega nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii labadaa shay ay qabsadaan maxay yihiin kitaab allahi wa sunnatii ayuu uri nabigu calayhi salaatu wasalaam idan marka waxaan haysanaa nicmada noocaasa oo tarika ah tarika macnaha waxaan ka dhaxalnay nabigeena maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh caalamkoo dhanne ama basharkoo dhanne ilaa qiyaami saaca dhaxalkaa ruuxi dhinac mara waa uun jidkii jahanamo waay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man aba ummadayda oo dhan jannaday gela inla ruuxu iska diida maahayn xadiis bukhaari fii saxiix ku warinaya qiila waman ya'ba yaa rasuula allahi waxaa layidhi yaa diidaaya waxa janna diidkaa jinniga qabayaawa qaala man ataacanii dakhala aljanna ruuxii marinkayga mara oo dhan walboo nolosha ka mida meeshii aan maray baro igu dayda dakhala aljanna jannadii uuba galaba waaba galayba waaba kaash waman casaanii ruuxi reed mara ee nolosha wax ka mida isku daya inuu nabiga calayhi salatu salaam marinkiisii marin aan ahayn marane faqad abaa waa iska diiday xadiidku macnihi sidaas uu ahay oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam in marka aan ogaano bishaan markaan soomayno maalinteeda oon habeenkii istaagayno waxyaalaha aan xusuusanayno waa inay ka mid noqotaa inuu yahay shahrulqur'aan qur-aanka iyo sunnada marka waa inaan dib u xusuusanaa iimaankeenu marka waa inuu kobcaa ee marka aan noqono dad qur-aanki jecel ilan waa kalaamullaahi rabbialcaalamiin ruuxa marka iimaankiisu kobco waxaa imaanaysa qur-aanka inuu aada u jeclaado inuu qur-aanka aada u aqriyo inuu qur-aanka daba aada ugu dadaalo waa inaan marka fahanno sidoo kale sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankii macnihiisay ku qeexay ilaan qur-aanka marka macnihiisa dadka loo qeexay waxaa ka mid a nabigu calayhi salatu salam inuu qeexo saxaabada ridwaanu calayhim inay qeexaan ilaan ayagaa nabiga la jooga calayhi salaatu wasalaam oo garanaya wixii ku gadaamnaay iyo jawigii qur-aan kusoo degay waxaa la mida taabiciintii iyagana waa waa ardadii saxaabada ridwaanullahi calayhim waxaa sidoo kaleeta la mida luqa alcarabiya dadka yaqaana ilaan qur-aanku waa qur-aanan carabiyan waay oo markaa weliba loo yani maaragtay dalaalada luqa alcarabiya kaliya mehe lala akhrinayo wixii kale oo maaragtay tafsiirkii nabiga calayhi salatu salam iyo kii saxaabada ridwanullah alayhim kii taabiciinta taasne waa inaan fahanaa nicmada marka noocaasa annagoo haysana miyay maanta suurtagal tahay in yani waa bal xoogaa aan isfahansiino xaalkeenu maanta ummatul islaam oo nicmadaas haysata bishaan weliba soomayso meel walboo la joogo soomku wuxuu ka mid yahay ummadda midnimadeeda waxyaalaha ay ka dhex muuqanayso oo soomka qof qola aan soomayn ma leh haddee afraad ayagu maaragtay aada shaydaan mar hore ula tegay oo dhaawacyadiisa ay ku yaaliin maaragtay sidaa uun isaga fudaydsanayo mooyaane inta badan way soomay dadka marka bal waaqicana aan fiirino ummatul islaam maanta xayaysa qur-aanku ma u yahay marjic noloshooda ma hagaa sunnada nabiga calayhi salatu salaam marjic ma u tahay noloshooda ma hagtaa oo sidaa tarikadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wuxuu nabigu calayhi salatu salaam nooga tegey ma yihin waxaan akrinaaho ma yihin kitaabkiiyo sunnadii waxa aan baranaaho ma yihin kitaabkiiyo sunnadii waxa aan siyaasadeeda iyo hogaanka ummadda muslimka aan ku hogaamino ma yihiin kitaabkiiyo sunnadii ma yihiin waxa aan waxbarashadeeda iyo aqoonteena aqoonyahanada iyo haddaba maaragtay nooca rayrabaan ha ahaadaane waxay aqoonyahan ku yihiin kitaabkiiyo sunnadii ma yihiin mase waxyaalo kale aan siyaasadda ku agnaa dhaqaalaha ku agnaa waa inaan isweydiino runtii waxyaalaha aada u murugta le waxaa ka mid a in maanta markaad fiiriso sida caalamul islaami meel walba ay ka muuqato qur-aankii in laga haajiray ilaahayna muxuu yihi subxaana wa tacaala qur-aanka markii يعني آخر la tago نبي محمد عليه الصلاaة وaسلام inuu dacweynayo umada mسلمka يعني dadko dhan u dacweyah وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآaنkan mid laga hاajiro oo aan hadaba maratee dib loo fiirinay ka dhigteen waa hadaba ina qawmi qawmi markaad ku rido ee dadkoo dhanne waa macno markaad ku rido markii marka nabigu alayhi salatu salam meeshuu jooga aad ku ridane laakiin waa caam taas marka bal qur-aankii ma ka haajirnay mase howlaheenaan ku dhisnay waa inaan isweydiinaa iyadoo alla yidhi subxaanah wa tacaala tijaaro uu ku magacaabo qur-aanko in yal akhriyo lagu socdo ina aladiina yatluuna kitaaba allah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إلهي سبحانه وتعالى عليا قوة كتابك إلهي أخرنا تلاوذ وأخرنا وأنا كسعنا تلاوذ مرنا وعي نغطى لفظك إنه ترتيلي ورتل غنانا ترتيلا إن أو مارتي آذو تدبره مرنا وتلاوة حكمية أو يو برتو ayuu taqaariirta iyo warbixinada uu xambaarsan yaho adduunya aakhira ku saabsan ayuu haddaba maskaxdiisa ku buuxina markaasuu noloshiisa ku hagaa warbixin oo dhab ah waxay dadku aad arkaysaa markii warbixinada la sheega waxaa le ila lagu kalsoon yahaa warar laga helaa lagu leeyahy war kalsooni waa alla iyo rasuul wixii laga helo wa sadaqa allahu wa rasuulu taasa asal u ah waxaan kale waa iska nisbi uno qofku inuu inta badan been sheegana way dhici kartaa inuu run sheegana way dhici kartaa laakiin waxa run mahayna wax kale aan ahayn waa kitaabkii sunnad alla marka wuxuu yidhi ina aladiina yatluuna kitaaba allah wa aqaamuu salaa salaadiina toosiyeen وأنفقوا مما رزقناهم وحن كو أرزقنا وحكب حيان يرجون سرا وعلانية ولبا سي قرسن إيا سي موقتو قيحنب أبحيان يرجون تجارة لن تبور waxay quudarraynayaan ganacsi aan hoosu dhac ku dhacin lagaa bililqaysamaa mooryaan kaaga bixi mee way jirtaa si dadbana kolley dad badan laga bililqaystay way dhaca laakiin haddaad adigu mawaanicdii iyo waxyaalihii la rabay in aad ku waardiyeso aad ku waardiyeyso yacni shuruuddii la rabay in aad u diyaariso mawaanicdina aad meesha maaragtaya inay ka khasaarin wixii mancinayay inaad meesha ka ilaalisa laga rabaa yarjuuna tijaarata lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih inahu gafuurun shakuur markaasuu alla subxaanah wa tacaala wuxuu ka waramay weliba aayadaha sii socda huma awrahna alkitaaba aladiina istafayna kitaabkii oo qur-aankii ah markuu ka waramo wuxuu yidhi waxaan dhaxal siina kuwaan dooranay tafsiirka halkaas ibnu kathiir raxima allahu tacala wuxuu leeyahy hadihi lumma ummaddii mar kitaabka aan dhaxashay maanta iyo ayaga kitaabka maanta xaggay kala joogaan kitaabka iyo sunnada maxaad arkee in mukhaalafaad iyo inya la gudbay oo haddii ganacsi ay tahay hadday tahay siyaasadii hoggaan ay tahay hadda waxaa laga hadlaa dastuur iyo marjica ummadda loo qoraha lagu leeyahy dastuurkaas yaa qoraay gaalaa qoraysa allah iyo rasuulkiisa inya laga tegey ayaa waxaa laleeyahay gaala noo qoraysa iyada mustashaariinka ah iyada ayaa qandaraaskaas qabta waa kooxda ama qaybta dastuurka ah alagu leeyay haddee gaala ewaley hawa raacaysay oo horaa ilaahay subxaana wa tacaala uga sheegay muslimkiioo haysta kitaabkiiyo sunnadii inuu maanta yira dastuuraan degsanaynaa markaasaa weliba dadkii ayagu gaaladii iyo kuwa kaleo ayaguna maaragtay munaafiqiinta ahayoo diinta kaba socdoo jecelba inaan kitaabkeen sunnadan diidno weyno kuwa wadaadaaho ayagana ay si uun loo duufsaday ayaa waxay leeyihiin maya wax in la qorto way jirtaa iyo waxyaalahaasay dadka innaga ka gelinayo adeer maxa la qoraa maxay yihiin waaba kan asoo qoran oo asaaba kitaab la yidhaah kitaab waxa loogu magacaabo waa la qoraa waa qoran yahay sidaasuu meel walbuu yaalla markaasaan xafidsanah markaasa waxaa lagu leeyahay marjic waay weliba waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha hadda laga hadlayo hadda mid oo gaaladan hadda waa u qorayna ay leeyihiin soomaaliyan u qoraynaa maal dhaweed waxay ka warramayaan waxaa ku jirta kolaha maaddo ah qofku diintou rabo geli karaa bal hadda u fiirso waa gaalnimo qeexan oo qofkii diintiisa bedela hala dilo uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam dila kaasaa marka waxaa leeyahay dastuur war waaba dadkii la dili lahay miya hadda aninka sanka naga gelahaya balaayo taasa marka waxaa lagu leeyahay hal waxaa lagu maaragtay lacagaa lagu siiyaa layidhi hal jagaa lagu siiyaa layidhi hal waxaa layidhi argaxiso waaye waa maaragtay mintid waaye meel ha looga soo wada jeesta ammaankou qasaahe markaasaa waxaa la rabaa intaasoo iyadoo wasaa'il la adeegsanayo in kitaabkii laga leexiyo walaal marka waxaas waa inaan ka baraarunaa bishaan in sha allahu tacaala waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baryayno inuuna waafajiyo bal inaan kitaabka iyo sunnada usoo laabanno oonan noqonin mujrimiintii ka jeestay inta waxaad arkaysaa qur-aanka aayadaha ugu horreeya soo dega iqra' bismi rabbika soomaahyn maanta ilmaheennu waxay akhriyaan ardadeenna jaamacaadka iyo iskoollada xaa laga bartaa waxa laga bartaa waan ognahayo in badanoo ka mid a wax qur-aanka soo horjeeda waa wax ku saabsan adduunyadaas uuna weliba sidii maaragtay wax looga qabsa lahay oo wax yaroo yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can aakhiratihm haafiluun qur-aanka marka laga hadlaayane dad badana waxay ku leeyihiin aqoontu way fiicanta aqoonta fiican waa midda adduunyo aakhiro isku xiran aad ka faa'iidayso laakiin mid adduunyo kaliya ku ag fadhiistay aakhira dhabarka mari ku dhahaysa taasu aqoon fiican maaha aqoon fiican maaha taas waa diiday nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii waatuu ahaa nabigu alayhi salatu wasalam uu ku yiri ibn xibaan uu wariya fi saxiixihi abu hurayra radi allahu canhu uu ku yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ina allaha yubgidu kula jacdariyin jawaad ilaahay wuxuu u caroonaa ou necab yahay mid kasta ee jirweyne ah ee xaqa diidi og waa necab yahay markaasu wuxuu yiri sakhaabin fi laswaaqi haddaba maaragtay suuqa ka buuqid badan suuqyada dhexdoodu ka buuqa yani adduunyadii raba mogta adduunya ku saabsan ximaarin binahaari maalinta siga dameero u shaqeeya quuqdiisa waa aragtay maaragtay marka alaabta la saaray jiifatin bileyli habeenkiina waxa waaye sidii bakti meel lagu tuuro halkaa ku tuurma qiyaamuleyl iyo diin islaami iyo habeenka khayraadka socda iyo maleh caalimin biamri dunyaahu adduunyadiisa amarkeedoo kasaa jaahilin biamri alaakhira aakhirada arrinkeedan waxba kama yaqaano xaggan aqoonyahan ku yahay aakhiro iyo markii loo sheego wuxuu ku leeyahay baddaasana gelin uma baanin maaragtay hala shaqaystaa leeyahay horumar iyo waxaan rabnaa maaragtay magaalo wada electronic iyaan rabnaa inaan ka qayb galne aakhira ha waxaas lama gaarina dadka dadka maaragtay ha wareerin marka walaalayaal waa cara ilaahay daday ku dhacda waa ilaa qur-aankii ka tageen marka annagu waxaan leenahay hadda isfahamkeenu waa xun yahay dadkaas sababta waxaa waaya in badan oo ka mid a annagu waxaan leenahay kitaabkee sunada aan qaadan addunya akhira lagu helaa asna wuxuu ugu haystaa war haddee adduunyadii ayaan aada ugu baano sida gaaladu tahay hadda gaalo aakhira ka hoogtay oo maaragtay marka waxaan ka dhigannahay qoladii qaaruun markuu kusoo baxo dhahiisoo kale yaa laytana midla ma uutiya qaaruun iyo qoladii dhahaysoo kale waylakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixa marka qur'aanka aan akrino in sha allahu tacaala ruuxu qur'aanka akriya nabigu wuxuu yuri alayhi salaatu wasalaam man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu bihi xasana wاlxasanatu bicashri amhaaliha xadiidka akhrigiisa tirmidi ayaa wariyey oo aliflaam miim dhihi maayo hal xaraf waaye laakin waa saddex xaraf oo aliflaam miim kaliya hadaad akhriso waxaad helaysaa soddon xasano juz hadaad akhriso imisaad helay marka in sha allahu tacaala balaan kitaabkiiyo sunnadii ma noo yihiin marjic nolosha dhan walbaoo kamid a waa dhammaystiranya alyawma akmaltu lakum diinakum waaye mase tuugaa marjic noo soo samaysay ay dastuur ku magacawday kuwo kalena hadday ku maqan yihiin maaragtay wadaadadii qaar ka midana waaba difaacan isma diidee kitaabkiiyo sunnada haddee waxyaalahaas balaan aada isaga fiirino inta shayaadiintu xiran tahay oo xagga kale noo wiici laheed aan ka faa'iidaysano barnaamijkaas wabilahi towfiiq
san yahay kaasina waxa uu ahaa asheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo markaa qaybihii hore barnaamijka inala socodsiinayey haddaba sheekha waxaynu soo hordhigi doonnaa insha allah su-aalihii dhegeystayaashana nagu soo weydiiyeen fareen qoraaleedka oo aynu rajaynayno jawaabahooda inay si waafi u heli doonaan hase yeeshee iminka iyo rasmiqaanka
مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد الفحشاء صد هو للغفران مهد قلبه طور يزيد يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين barnaamijkeenna ah ayaynu sii gudagalaynaa iyo su-aalaha ayna soo weydiiyeen dhegaystayaasheenna waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala su-aalooyinka aynu soo weydiiyeen dhegaystayaasheena inay yihiin kuwo markaasi faa'iidooyin weyn laga dhaxlayo oo ummad badan aynu rajaynayno inay wax weyn ka faa'idi doonaan oo aan inaguba ka mid nahay laakiin dhegaystayaasha sidoo kale fariimaha qaar ay noo soo diraan waxaa ka muuqanaysa in aan la aqrin karin farta ama xarfaha qaarkood ay maqan yihiin ama qoraallo kale oo ay ku soo dhex daraan taasna waxaan ooga cudurdaaranayna dhegaystayaasheenna su-aalaha caynkaas oo kale haddii aan soo qaadan weynay waxaynu u fiirinay inaanu fahmi weynay laakiin dhegaystuhu ha isku day insha allah inuu waadix ka soo dhigo su-aasha uu rabo inuu ka faa'iidaysto insha allahu tacaala sheekana uu weydiiyo si ummadda muslimiintana su-aasha aad soo weydiinayso ay dhammaanba uga faa'iidaystaan su-aasha ugu horraysa ayaynu eegaynaa ee barnaamijka intaynu ka gaarnano su-aalaha waynu sii wadi doonnaa insha allah waxa uu dhegayste ku soo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa ibraahiim maxamed aamiin oo loo yaqaano naasiruddiin oo ku sugan wilaayada islaamiga shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye su-aasheedu waxa ay tahay ayuu yidhi qof sooman soon sunno ah haddii loogu yeedho weliimo ama aroos ma afurin waa ma afuri karaa qofkaas inkastoo ustaadii aan ka cudur daaranayo su-aalahan isweydiinana waxa weeyaan waa ramadaanka midanna waa su-aal markaasi sunnaa waxaan hadda ku jirnaana waa waajib marka insha allah dhegeystaan waxaan filayaa marka in maadaama soon un laga hadlayo inuu midda sunnada uu ku soo darsado marka ustaadii fali tafadal bismillah walaalka waxaa laga rabaa insha allahu tacaala waa su-aal fiicane in au afuraaho ma aha shardi waa u duceyhaa abigu calayhi salatu salam xadiidkiisa haddii loogu yeero qofka ha duceeyo macnaha ku saliya macnaha u duceeyo dadkaas haddiise laga dalbado ruuxa uu ka dalbado welimada inuu afuro soomkiina uu sunno yahay waa afuraa sidaasaa wanaagsan marka walaalkeen sidaas ha ula socdo wajazaakum allah khayr aad buu u mahadsan yahay ustaadka su-aasha kale ayaynu sii jallacinaa iyo dhegeystaana soo weydiiyey waxuu ku soo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa ayaan ayay tiri gabadhaas muslimadda ah ayaan usaami shiikow anoo sooman ma ciyaari karaa waxyaabaha qaar sida laadhuuga oo kale iyo waxyaabo kale oo markaa ay ka gaabsatay gabadhaas muslimadda ah ahanay ustaadi bismillaah horta masaladaasoo kale intaan laga jawaabinaa waxay u baahan tahay waa cudur ama qofka noocaasa jira haysa jirada haysa waa maxay idoo ramadaan lagu jiro oo waxyaalihii xalaasha u ahaa ee ruuxa muslimka uu iska dhaafay hadday biyihii tahay hadday badarkii tahay haddii ay tahay wixii la xiriiray inuu dhee ka hadlo xilli dheelamaad jooga macnaheed waxaa fursad ama xilli ama okasyoon qaali ah ayaa ruuxa hor yaalla in marka uu yidhaahdo ma dheeli karaa waa wax runti aada u cajiiba waxaan garanaa ama aan filaa ruuxa weydiiyayo asagoo inuusan ahaynaa dhici karta laakiin uu uga jeedo dad qaar oo arintu halka ay ka marayso ou arkay gabartu ay aragtay laakiin ay rabto bal in dad badanu maqlaan taasu marka waa arrin runtii aada u liidata qofka iimaankiisa ayaa wax badan oo khalala ku jiraan macnaha hoosudhaca ku jiraan ka wada sababtu waan ogsoonahay xilligan waa bishii sharafta lahayd qiimada lahayd waan maqlaynay hal xaraf oo qur-aanka kamida kitaabka ilaahay ka mida ruuxa akhriya hal xasano u leeyahay xasanadana waxaa allah subxaanahu watacaala ku abaalmariha toban man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha in marka dhaadhuu iyo ciyaar iyo banooni iyo bishaan la yidhaah waa la dheelaa waxaan ognahay waxaa cadowga ama acdaau alislaam waalmuslimiin wax badan ayay barnaamijkan ama bishaan soomka la soomaayo muslimiintu ay soomaan ay kala dagaalameen ciyaaro kala duwan hadday banooni ahaan lahayd hadday waxyaalaha turubka iyo ahaan lahayd wax badan maxaa yeele waxay diidayihin iimaankooda inuu ya kobco ay xagga alluu jeestaan oy jidka jannada baadi goobaan marka waxay rabaan inay soo durjiyaan oo jidka jahanamo xaggiisa usii durjiyaan taas marka inaan haddaba ruuxa weydiiyayahu ama ruuxa saas samaynayo ou ogaado in okasyoonka noocaana ou ciyaar iyo wixii lamida soo hadal qaado taasaaba waxay tahay dalaala khatiira arrin khatara waay runtii oo macnaheed maxay tahay haddii maalan aan dhahno xilli ganacsiga oo kale oo dukaan furan yahay ama maaragtay badeeco noocay rabto kaash badan la helo oo badeeco badan la gado qof hadee dhaadhuudhe hadduu ku yidhaah ciidiyaa la joogaa xalwaana ii furan ama maaragtay meel saasoo ganacsia ii furane dhaadhuu ma dheeli karaa hadda adduunyada xaggeeda qofkii la weydiiyo wuxuu leeyahay qofkan waa in meelaha dhimarka la geeyo oo nin qofkaasu ma fayaaba sababta waxaa waaye maantoo kale dadaan baqad cashan xiliyada noocaasoo badeecada maaragtay la gabo dadaa yacni waxay u taagan yihiin badeecooyinka ilan waxaa jira dalab fara badan iyo maaragtay dadweyno waxgadanayo wax iibsanayo inaad marka adigu tiraa dhaabuhan deel amay suurtagal tahay sidoo kale xasanaad badanaad heli lahayd suuratulfaatixa kaliya waa meeqa xarafay yidhaheen qaara waxay yidhahdeen boqol iyo konton taqriiban ay tilmaameen سورة البقرة مركا هذا آخر السميقات كي يعني دي لها سورة الفاتحة عن لها يعني نقف يعني مرت وقف سورة البقرة مع سورة الفاتحة وميقا حرفي دي هذه وحيالا قاركود لقد ريو سيبه لكن قارا كما السوق هذه بقول كنتم ده مثلا بقول إيا كنتم حرف هذا آخر السو إيه حرف كيبات طوبان أو ياي وميقو kun iyo shan boqol oo xasano soo maha daqiiqadii saddex jeer aad akhri kartaa saddex jeer oo min kun iyo shan boqol oo xasana waa beeqo waxay tahay afar kun iyo shan boqol oo xasano soo maha jus haddaa laba jus akhri saddex jus haddaa akhriso yani tartiilka iyo tadaburka afalaa tadabaruuna alqur'aan aada u akhriso imise aada leedahay imise macnaad ka helay imise ajiraad ka helay adduunya aakhiro tacliimteedii iyo warbixinteedii oo ku siiha waa warbixin adiga kugu sa in marka aada ogaato dhaadhuu iyo howlihiisa inan xilligan wax lasoo hadal qaado aysan ahayn ayaa haddaba laga rabaa marka waxaan rabnaa inaan guud ahaan saa u ogaano gaar ahaanne ruuxaas weydiiyey soomka iyo barnaamijkiisa ruuxu waa inuu ka tago man lam yadac qawla zuur waana unoo dhaadhuuga iyo dadka dheela iyo waxyaalaha jarta iyo dheela hadallo xumaa ka yimaada sooma qawlu zuur iyo walcamala bihi iyo been iyo xan iyo balaayo hadduuna ka tegin ruux ilaahay dan ka male inuu ka tago raashinka oo wax la caba wax la cuna uu ka tago ilaahay dan ka male qofku marka soomkiisa inuu ciyaarta ka ilaaliyo gacantu waa inay soomto dhigtu waa inay soomto lugtu waa inay soomto inan marka sidaa ula socono ayaa laga marmaan oo soomkaaga oo aad ka ilaaliso wixii ajirkiisa ku dheeli lahay dabcan qofku hadduu soomo qado lagama rabo waa ka baxa hadduuna waxyaalihii kaleeto uusan la iman laakiin ajirkiisiyaa baaba noqonaya in badanoo ka mid aho arintaasu ma aha arrin wanaagsan fursado badanna way dhaafayaan marka waa waxyaalaha laga habboon yahay oo in layska dhaafa la rabo haddii hadda waxyaalo kale lagu sii beeriyo cay iyo taasina muxaramay banaqeeya waxaa laga yaabaa waxyaalo qaarkooda sii waaweyn inay ka yimaadaan marka taasu ma habboone aan iska dayno min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniihi ayuu nabigu calayhi salatu wasalam waxaan adduunya kale ku anfican iska da ciyaarilahi kuma habboon wabilaa tawfiq ustaadka aad buu u mahadsan yahay jazaahu allahu khayran khayra aljaza su-aasha kale ayaanu u gudbaynaa iyo dhegaystaha ina soo weydiiyey magaciigu waxa weeyaan ayuu yidhi cabdilaahi aadan oo ku sugan ceelasha sheekha allaha xifdiye ayuu yidhi waxaan weydiinayaa qofka jiran ma la duri karaa oo ma laga duri karaa xididka ma laga siin karaa dawo nafaqo ah waxyaalaha soomka buriya qur-aanka waxaa ku qeexan wax la cunaayo wax la cabaayo iyo haweenkoo loo tago falaana baashiruuhunna maaragtay wabtaguu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr isla markaas waxa ku macnaahaa jira oo maalan haddii la yidhaahdo cirbadaha midda nafaqada ah maalan faleebooyinka iyo ah waa kubura ay yidhahan culammadu maxaa yeele wuxuu ku macno yahay oo markaa wixii la cunayo wixii la cabaayay waxtarkii ay u lahaayeen ruuxan oo kale ayuu markaa u leeyahay laakiin cirbadda caadiga ama xidid ha looga duro ama ha looga duro meel kale waxba yeeli mayso maxaa iyadu nafaqo maaho wixii la cunayo wixii la cabayo ku macno ma ah marka faleebadu way burinaysaa laakiin cirbadda caadiga uma burinaysa oo nafaqada ahayn waxaa la mida dhiig haddii lagu shubona waa burina ay yidhaahdeen maxaayle dhiigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha nafaqada ama booska nafaqada waxtarka u lahoo macna alakli washarbi la mida waa markii lagu shubo waayo qofka oo lagu shubo arrinkaas ee markii laga shubo maaha marka taa waa inaan ogaano walaalkan waa ku mahadsan yahay dhammaan ragga soo weydiiya iyo haweenkubay ku mahadsan yihiin
waa hagaaga barnaamijkeena ayaanu ku guda jirnaa ee fataawaha ramadaaniga su-aasha xigta ayaanu u gudbaynaa dhegeystayaa waxauu leeyahay magaceegu waa axmed waxaan ku suganahay ayuu yiri gobolka shabeellaha hoose waxa aan sheekha weydiinayaa anoo sooman qof kale dhiig ma u shubi karaa ama dhiiggayga jiro ma ka baari karaa
bismillah haa waad u shubi kartaa waxba kaa dhimayso ilaa qaadaa jira dhahaya maaragtay toobinka iyo rag maaragtay fuqahaa islam ka mid a adilana oo weliba maaragtay oo haystaa kale waxay leeyihin waxba kaa dhimaayo mar haddii uusan cunid ahayn xaggaasay ka imaanayan wax la cunaayo iyo wax la cabaayo iyo wax ku macna hadduusan ahayn oo adiga nafaqo adigoo kaaftoomayso marka dhiigga uu shubaayo iyo inuu iska qaado baaro taas waxba ka dhimi mayso inta anigu aan ogahay wabillahi towfiiq taas ustaad haddii aan sii raacsado oo kale anigu ama kudheyda aan raaciyo waxa weeyaan qof baa wax gooyey midi ha noqoto ama wuxuu ku istaagay dhiiggaas ka yimaado oo kale iyana qofka sunkiisa wax muu dhibaya dhegeystayaal badan ayaa su-aalo ceenkaas in badan soo celceliyay bismillaah sideeda waxa waaye shareecada islaamka wixii lagu qeexayo inay soomka dhaawacayaan ku qeexan ayaa horta asala waxa la cunaayo waxa la cabaayo iyo nikaaxa ama haweenka oo loo tegaayo oo macnaha xaaskiisa qofka inuu u tago ay dhacdo waxa beri taasaa ka mid waxyaala cudda iyo cunidda wixii ka soo gelayo la macno noqon kara ee qiyaaska saxiixa ilan waa la isticmaalaa laakiin waxa kale lama dhihi karo in maaragtay maxaa yeelay an taqulu cala allahi maa laa taclamuun ma dhihi karno waa kaaga bura waxaan haddaba macnahaas keenayno qiyaaskaas xaggiisa ka soo geli marka haddii ay nabab ku dhaco dhiig ka imaa waxba ka dhibi maayo waxa oo maaragtay kaloon wax ka dhibaynin haddii dhiiggaas uu shubo ama haddii asuguna tabardaro haddii qabato waa masale kale oo isagu soomki sii wadi waayo u baahdo in maaragtay u afuraso u awood u yeesho dhiiggii laga shubay iyo waxyaalahaas dhaawac ay u geysteen marka xaggaas waa masalo kale oo isaga xaaje hadda uu leeyahay inuu afuro waa masalo kale laakiin shubidda lafteeda ama qaadidda ama dhiigga ka yimid qofka iyo wixii lamiduhu waxba buri maayaan wabillahi towfiiq wallahu aclam jazaahu allahu khayran khayr aljazaa ustaadka aad buu u mahadsan yahay dhegeyste kale waxuu kusoo bilaabay magacaygu waa axmed yare oo ku sugan deegaanka ceelasha sheekha waxa aan weydiinayaa ayuu yidhi qof ah ayuu yidhi da oo soonka xajin waayo ama jiro joogto ah uu qabo soon ma laga rabaa
bismillaah waa maaragtay jawaabtu waa maya lagama rabo soon haddii da uu yahay oo uuna soomi karin ama uu jiro yahay jiradiisana dhakhtar muslima uu yidhi wax raja hadda lagama qabo inuu caafimaado waa iska afuraa oo macnaha ma soomaayo waxaana laga rabaa shood oo uu siiyo miskiin wacala aladiina yutiiquuna taasaa markaa hadda ka horna waan ka hadalnay marka walaalka inuusan maqlinaa dhici karta taas marka waa insha allahu tacala aayaddaas u qaado sidaasaa marka jawaabta abilah towfiiq
waa tahay su-aasha kale ayaan u gudbaynaa ustaadii waxa weeyaan dhegeystaaya waxuu kusoo bilaabayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaceegu waa khaalid cabdiraxmaan sheekh allaha xifdiya ayuu yidhi waxaan weydiinayaa soonku in la niyeysto ma wax loo baahan yahaybaa habeen kasta mise marka ay ramadaan soo gasho ayaa niyeystaa inaan bisha oo dhan soomayo inaad soddonka soomayso haddaad niyeysato eeda aan wax qadciyahoo gooyana aan la helin waa kuu jirtaa rag badana ku tego culammada ka mid ah waxaa kale oo man yubayit inniyata falaa siyaama lahu qofka niyada hooyin oon habeenimid niyeysan ee siyaam ma leh ayagoo deliishanaya ragga kaleta laftooda way deliishan maxaa yeele habeenkii koobaada tabiid sameey tabiidkaas marka soddonka oo dhan soddonka o dhan marka lafteeda waa in wax laga ilaaliyo ayay u shardinayaan ragga oo haddii wax maalan inqaciyo niyadii dhaawici kale ay yimaadaan tajdiiday u baahanta ayay leeyihin ragga halkaa maray laakiin insha allahu tacaala waxaa niyadu ay ku imaanaysaa niyadu maaha moogta afka in nawaytu sawma qadi laga yidhaha horaan uga hadalna inayna jirin taasu niyada maxalkeedu waa alqalbu haddii marka qasad la-aan ama qasad inaad soonto lagaa rabo mar walba imaaya maxaa yaele qofku markuu saxuurtaba soo qasad maa maxuu saxuurana habeen kasta waa suxuurtaa soo ma ila suxuurtaa sunnaha waan soo sheegnay ragguna way ogyihiin ama dadku way ogyihiin muslimiinta baaraka allahu fiikum marka calaa kulli xaal habeen kastaa lagaa rabaa sida suxuurta aad u qaadaysa suxuurtaanaba kaaga filnahaysaba oo inaad suxuurto qasadka noocaasa maxaad u suxuurine waa inaad birisoonto ilan suxuurta macnaheedu saas waa marka taas yani habeen kastaa la rabaa waa warkii oo kooban taasaan haddaba doora baaraka allahu fiikum su-aasha kale waxaynu soo weydiinayaa dhegeyste lagu magacaabo oo kusoo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa cabdulaahi maxamed cabdi oo lagu naaniso carab waxa aan joogaa ayuu yidhi degmada toorotorow ee wilaayada shabeellada hoose sheekha waxaan weydiinayaa ayuu yidhi aniga oo sooman ayaa waxaa isoo gaaray dhaawac dhiig badan ayaa iga baxay arrintaas soonkeyga waxmay u dhimaysaa ayuu yidhi anigoo waajib gudanaya ayuu yidhi ee waajibka allah ka mida bismillaah maya waxba u dhiimeed horaan uga hadalna taas wixii dhiig kaa baxay anuusan waxba kaa dhiweyn haddii ragga qaarkooda toobinka iyo waxyaalahaas oo adila gaara kusoo arortay ka reebeen laakiin dhiiga kaa bax waxba dhibi maayo haddii adiga qofkii dhiigi ka baxayo maaragtay maalan jihaadkii oo kale ku dhaawacmay haddii markaa uu u baahdo inuu afuro waa baahi kale ilan ma aha laakiin waa burta macnaheedu maaha ama haddii adiga tabarti kugu yeerataad xamili weyso waa arrin kala waay laakiin dhiigga kaashumaayo waxba ma burinaayo soomka waxba yeeli maayo baaraka allahu fiikum dhegeystayaasheenna waan filayaa ee su-aalahaas in badan soo celceliyay in sheekha uu inoo cadeeyey jazaahu allahu khayran waktigii qaybihiisa dambe ayaanu soo gaarinaa su-aashan ayaa waxay u dhicaysaa sidatan dhegeystaha ee kusoo bilaabay magacaygu waa axmed maxamuud soonka waxaan waxa uu yidhi soonka wax ma u dhimaysaa xanta beenta oo la sheego isku dirka dadka muslimiinta ah
bismillaah waxa laga soomaayo waxna waa wax maxsuus oo dareemadan lagu arko waxna waa wax macnawiyaada in marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii waatuu ahay man lam yadac qawla zuuri waalcamala bihi qofka aan ka tegin yacni maaragtay beenta hadalkeeda iyo in lagu shaqeeyo falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaabahu in badan ayaan maqalnay marka inuu waxaa la rabaa xanta iska dhaafo beenta iska dhaafto aadaabta waxay ka mid tahay soomka ee waajibada ah oo la rabo in layska ilaaliyo marka soomka ajirkiisii ayay burinaya been hadday tahay hadday xan tahay walaa yaktab bacdukum bacdan idan soomka waxaa loogu talagalay in wixii ilaahay subxaana wa tacaala kaa reeba aad ka hartay wixii ilaahay maaragtay kufara aad fartoontay yacni arrintaas inaad u tababarato waa dowro ama tababar oo la rabo inaad naftaada u diyaariso diinta ilaahay siday maaragtay ugu raali noqon laheedoy u qaada lahayd marka nabiguna wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam waa sawmu junna riwaaya waxaa jirta soomku waa gaashaanoo aad xumaanta iyo uga gaashaamanayso riwaaya waxaa jirta marka maa lam takhriq haddaadan adugu gaashaankaas ama dhufayskaas adan duleelin oo duleelintu waa maxay xantaas iyo beentaas iyo waxaasaa ka mid marka soomka ajir yeelama ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan waa marka arrin khatara waay marka waxaasoo kale weliba qofku inuu ka soomo ayaa laga rabaa in badanna waa maaragtay inaan isku baraarujina weli maxaa yeelay waa caaday noqotay in layska soomo haddana wixii layska shubaayo bishii uu soonaay iyo bilihii kaleba waxba uusan isdhaamin macnaheeduna maaha waxaan hadda isu sheegayno in bisha ramadaan layska dhaafo wax xun hadday dhammaatane lasii wadayna qaara waxaa dhaha bishu ha dhammaato haddaanan maaragtay dhogorta kaa rogojin anaanba ragahayn noocaasoo kale lama rabo saaad u soontaa waxaa lagaa rabaa in nafta aad tababarto oo wixii aad ka faa'iidaysato ina nafsa la ammaaratun bisuu'i ilaa maa raxima rabbi inaad markaa nafta ammaaranimada ka saarto ood wanaagga iyo inay lawaamo noqoto sida macaanida lawaamada lagu fasiray macno ka midu ay yihiin naf wanaagga inaad horuu mariso yani aada ugu dadaasho kugu tirtirsiinaysa taas ayaa haddaba la rabaa marka sidaas ayaa dhibaatay u geysanaysaa soomka marka xantu waa xaaraam beentu waa xaaraam oo maaragtay waxaasoo dhan soomkay dhaawacayaan marka waa inuu maaragtay waxbay dhibayda waxbay dhibee aada isaga ilaaliyo ruuxa muslimka
ustaad haddii aan taas ku daro oo kale waxaa iyana jiro oo in badan caan ah waxyaabaha qaar in la dhegeysto oo kale oo ay ka mid yihiin sida heesaha oo kale iyo waxyaabo kale oo si gaara loo sheego oo ama qof markaa loo sheega been oo kale iyana waxyaabaha nuqdaadka noocaas oo kale ah oo dadka si gaargaaraya inay usoo weydiiyeen oo kale iyadana maxaad inagu soo koobi kartaan
بسم الله horta waa guud ahaan inuu ruuxu ogaado in ikhlaas iyo alla dartiya uu soomaayo haddana alla inuu arkaayo ogyahay maxaa yeelay soomka anaa iskale anaana abaal mariha xajulqudsiga waatuu ahaa ruuxu marka asigaa laga rabaa wixii xalaala iyo wixii xaraamana inuu kala barto wixii xaraama markuu kala bartana xalaashina uu qaato xaraamtina uu ka duro marka heesta iyo waan ka hadalnayo wixii macnaha ay xambaarsan tahaa la fiiriya waataanana suuratu shucaraa aan kusoo aan aayadi ku jirta washucaraa yattabicuhum alghaawuun haddii macno wanaagsan leedahane waa dhegeysan kara haddaysan macno wanaagsan lahayne waa ka mamnuuc ramadaan iyo kayra laakiin ramadaanka way sii adag tahay waxaa la mid إن الكذب حال لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين وخطر بينته آذي وحنتهي إن مركا روح ومر والبؤس إلى waxaana miisaana ruux usu guud ahaan wixii uu ka shakay inuu ka tago dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka inuu miisaan kaa qaato wixii aad ka shakaysa ka tag wixii aadan ka shakinna aad marka inaan soomkeenna u aada u guulaysto oon ajir badan ka helno oon khasaarada aan ka badbaadno ilaan inaad biyihii iyo yani badarkii iyo wixii ka soonta haddana soomkaaga beri waxa kama jiraan layidhaah taasi waa khasaaro wa in marka aan waxaasoo dhan iska ilaalino taasaan guud ahaan isku tirtirsihaynaa beenta iyo xanta iyo heesaha aan sax ahayn ama maaragtay macno xun xambaarsan waxaasoo dhan in laga soomaal rabaa oo dhegtuna ay soonto ishuna ay soonto in waxaasoo dhan gacanta lugta insaanka asiga dhana laga rabaa saa'imkaasa laga rabaa nabigu calayhi salatu salam waata u dhahay haddii qof uu caayo ha yidhaahdo inii saa'imu waan soomana waan soomana macneedu waa maxay aniga barnaamijkaas ruux geli kara miihi saasaa laga rabaa wabillahi towfiiq
ustaad waktigii oo gabagaba maraya daqiiqada aad u koobanaya inoo harsan dhegeystahan ayaan kusoo koobaynaa oo su-aashan ayna soo weydiiyey waxuu kusoo bilaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magaceegu waa maxamed cusmaan yare kuna sugan deegaanka mubaarag ayuu yiri ee wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose waxa aan soo gudbinaya ayuu yiri laba su-aal su-aasha koowaad qof gaal ah ayaa soo islaamay soonka oo labaatan jooga marka ma gudayaa ayuu yidhi inta maalmood ee ka harsan soonka midda labaadna waxa uu yidhi dadka aan salaadba dukanaynin allah soonkooda ma aqbalaya
bismillaah horta waataan dhahnay dadka soomaya qaybay ka kooban yihiin qaybahaas waxaa ka mid ah ruuxu inuu ahaado ruux caaqila oo baaliqa oo muslima macnahaas waxaan uga jeedaa ruuxa yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyam marka gaalkuma waajibin soomku oo lagama rabo macnaa ka ansixi maayo hadduu soo islaamo marka bishiioo toban maraysa labaatanka ayuu soomaa tobankii ka horeysana lagama rabo maxaa lilah wuxuu leh qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfaru lahum maa qad salaf haddii ay ka hadaan kufrigii iyo balaayadii waxaa loo dhaafaa wixii horay u dhacay oo ka horeeyay wakhtigaas marka lagama rabo tobanka maalmoodoo soo dhaaftay labaatanka maalmoodoo markuu islaamay oo islaamka uu soo gala laga bilaabo wuxuu galay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam halkaasuu marka ambaqaada taas marka waa midaas midda kale ruux aan soomayn aan salaad dukanayn oo soomaaya inuu joogaba ma ahayn ilaan waatan hore uga soo hadalnay ruuxa aan salaada dukanayn hadduu yidhaahdo anugu salaada maaragtay ma inay ugu waajibtaba ma qabane iyo wixii lamidane hadde waa markaas waaba riddaa loo dilaho waa tabdiil haddii uu yidhaahdo anugu maaragtay salaada way ugu waajibta laakiin sibaan u caajis ah uu yidhaahdane waxaa loo dilaa iyadana xadaa loo dilaa ha noolaadaba cid tiri ma jirto marka kolley meelo badanaa jirto wixii fuli lahay aan lahayn oo haddee ummadii muslimka ayagoo islaamkiina ku tirsanaya qayb badanaa ka mid aho in hadda salaad iyo laga hadla iska daayay kitaabkii dhamaaybiyo sunnadiiba inay dastuur ku bedeshaan raba oo waxaan ognahay wixiina soo maray haddana way taagan tahay xaqiiqatan oo waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a nimankii kow iyo labaatanka sano taliyahayy oo dowlatu ridda ahay in maaragtay ay yidhaahdeen boqol iyo toban iyo afar qodobay samaysay boqol iyo tobanki afarta suuradood in la tartame markaasay weliba saad ogsoontihiin ay yidhaahdeen maaragtay waa wax aan la qaado karin ninka naagtu waa isku dhaxal marka ilaalida kale mid la xadilantayn la dirsan yahay hal aayad qofkii diidana caadi wa oo macnaha islaam in marka ee weliba wadado badana goonici doonay haddana ayagiyaal amaano dowladeeni al oo maaragtay dowladeeni qara waxa dhacay war haddaad adiga laftaada u boyiso amaad u oyso dowlatu ridda taas hadda miis fiirisay islaamnimadaada xaggay mare marka waxaan ka wadaa dadku inay maaragtay soo salaadii ka tagaan ee ay soomaan waan arki jiray mararka qaarkooda oo yani dadaa dhahay soor soonka ad cunima salaadiina ma rabi waxba kama jiraan waxaas waa inaan faano sababtu waa tafsiin qofka hadduu ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuululah yidhaah ayaa salaadu ka ansaxay asoon shahaadateyn la imaan salaadu ka ansaxme sidoo kale asigoo aan soo marin shahaadateynka iyo salaadii soo marin zaka ka ansixime waxaa lamida asoon saddexdii kale soo marin soon ka ansixima waa tartiibsan tahay taas marka waa inaan u faano dhabta eena aan iska ilaalino waxyaalaha qaarkood ruuxu marka waa inuu sidaa noqdo maxaa qofkii salaad ka taga waaba gaala u tal sooma gaalna hadda soon ka ansixima sooma laakiin hadduu murtad yahay waa laga rabaa inuu soo meg dhabo rag badana qaba taas sababta waxaa waaye maaragtay asiga dibdarro uga tegay diinta waa maaragtay hadduu soo noqdo macnaha islaamka usoo noqdaa laga wada marka soom ka ansixi maayo soom haddaba maaragtay waxaa ka horeeya shahaadateynkii iyo salaadii iyo sakadii ayaa ka horeysa sidaasaa loo tartiibiyey oo nabigu caleyhi salatu salaam xadiidkii waata ahaa bukhaari muslim ay wariyeen waxa ugu horeeya mucaada wadadaad uteg waxa ugu horey ugu yeeraysa ahaato laa ilaaha ila allah hadday kaa ogolaadaan salaad hadday kaa ogolaadaan zakada saasay u tartiibsan tahay in marka kadibaa soom imaan karaa oo yaa ayuha aladiina aamanuu iimaanka waa dadka salaada yani shahaadateynka iyo salaadii iyo soomkii waxaasona waa layska rabaa marka taana insha allahu tacaala waa sidaa wajazakum allahu khayran soomkeena alla aqbalo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa hagaag guud ahaana barnaamijkii fataawaha ramadaaniga ayaanu halkaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka anigoo rabbaaniyan idiin xiriirinayay walaalka saalax nabaxaan uu inoo farsameynayay tanii kulantideena dambe barnaamijkan oo kale ah oo aad u xiise badan intaanu ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wallaahu akbar waalcizatu lilislaam ramadaan kariim
هو للفحشاء صد